ka waran haddaan dhahno mar annaga waxaas kama shaqaynayna aawan dadka ka shaqey jira reer galbeedka meelaha orordaaye iyo carabta meel lacag keenta iyo afrikaanku may ciidan keenaan iyo waxaas ma shaqaynayaan dad badanaan xoogaa siyaasadda markaan ka sheekaysano yaa waxaa dhihi jiray dowlad hebel waa kaasoo horjeedaa dowlad hebel waa ku- waxaan ku iri waxaan dhihi jiray marka maraykanka arkaysa inuu xooga badanne talateyda aniga laguma dhisin marka waa inaan taladeyda aniga madax banaanada aan ku tashadaa nafteyda way fahamteen soo ma micnaha waxaa loo wadaa dalkan waxaa lagu dhisi karaa tala soomaaliyeed dad kale waa ku kaalmay karaan war niga koob iyo aan haystaa haaf ma ku dada dari kartaa maxaa kaloo ku kaalmay kartaa laakiin haddaa adiga iska fadhid maamaayo waxaa jirta waxaa la yidhahaa ma aqaan in la wada yaqaano laakiin waa maamaayo soomaali ah sac sac baa taqaani soo ma qofkii iska lahay sac marka xoolaha abaartu ku dhacdo oo neefka uu kici waayo waa la kaalmayaa neefka kusoo u istaago marka ninkii iska lahay hadduu dawda uga istaago adigana lagu keeno inaa istaajisid si cuma istaagayo moralkaaba kaa dhimanaba sac ee aad rabti inaad kiciso ninkii iska lahay dabada uga taaga haddaa aragtid gadaal aa gudugaasa soo ma annaga marka qarankan haddaan soomaalin annaga dabada ku dhigan